waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
horta doorasho maahae waa xulasho dad soomaaliyeed oo xoro codaynaya ma jiraan taasi waa ka koowaad ergooyinka lasoo urursaday lacag baa lagu soo urursaday odayaasha dhaqanka lacag baa la siiyey si ay u sameeyaan ergo qof gaari leeyahay oo ugu shubi karta maanta waxaan la hadlayay dad reer baydhaba arrintaa mar kale iyo xaqiijiyey marka waxa weeyaan musuq maasaq kii ilaahay ka digay ayaa meesha ka socda lacag baa socota qabyaala dhinac walba way joogtay marka waxa weeyaan wax hore loo sii samaystay ayaa laga dhigaya wax doorasho u eg laakiinse waa xulasho walaal waa garta marka musuq maasuqaad sheegtay musuq maasuqu dabcan dalka soomaaliya xaaladda uu ku suganya marka la eego waa la filaya marka maheerka uu gaaray baa la yaabantaa macne waxa weeye markuu musuq maasuqu boqolkiiba boqol saameeyo waxaa laleeyahay waa la xunanayaa wax xalaala oo jira markaa ma jira weeye marka hadday soomaali ogolaato inay xaaraan boqolkiiba boqolo kun ku aanamaasho waxa weeyaan wax hal oy waxaasi soo sidaan ma jirto walaal marka meelo badan musuq maasuq wuu ka jiraa adduunka laakiinse teenna ka socota waxa weeyaan dadkii baa la gadanaya halka maraykan musuqmaasuq uu jiraayo t v-ga lagaaga soo sii danaya sida australia oo kale iyo meel walbaba laakiinse marka la yidhaha qofkii baarlamaanka gelayay waa inuu dadkii iibsadaa u codaynayay dee waxa weeyaan adduunyada waxaasoo kale laguma arag hataa afghanistan sidaa may ahayn oo day nala mid ahayd oo burburtay markaa haddaynu dad muslima nahay oo islaamnimo iyo ilaahay iyo aakhiro laga baqanayo waxa weeyaan marka qofkii wax dooranayay la gadanayo marka odaygii wax soo xulayay la gadanayo marka xoolihii ummaddu lahayd ee dowladdu lahayd lagu takrifanayo marka waxa weeyaan xadkii bay ka talowday weeyaan xaaraantii marka dhibku xaggee ka yimid brofesore ma guddiyaa jira dabcan kuwo gobol iyo kuwo federaal ahoo loo xil saaray inay maamulaan nidaamka doorashada xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose marka dhibaatadu xaggee ka jirtaa ma guddiyadaas inay soo magacaabeen baa madaxda dalka oo iyagu sharaxanbaa xaggee wax laga sixi karay waxa weeye mar horaa la sixi karay haddii baarlamaankii hore iyo madaxweynaha meesha sii joogaa hadday xaaraan maaha xal raadinayaan oy xalaal raadinayaan waxay qorshahan in la dhameeyo sanad ilaa laba sannadood labaiyo tobankii markii laga soo gudbay oo kun iyo laba kun iyo afar iyo tobankiiba waxaani uu sii caddaan laha markaa qolooyinka jooga gobollada ee samaynaya waxaan iyaka ayaa xukumaya meeshii iyaka ayaa odayaashii soo saaraya odayaashiina lacag intay siiyaan bay ergooyinkaa soo saara odhanayaan marka waxa weeyaan waa gobol maa musuq maasaq lagu maamulo ummad dhan oo musuq maasaq lagu maamulo marka meel allaaliya meel laga sixi karaa ma jirto dadkii meesha doonayay u tartamayay madaxtooyada dadkii u tartamayay ra-iisal baarlamaanka iyakii ayaa la yidhi soo xula wax dee marka waad garanaysaa qof isagu damca ku jiro oo shaqadaa raba oo la yidhi waxiisoo xul adigu oo la yidhi xataa ergadii commishonkii maamuli lahaa doorashada adigu soo xula dee waxa weeyaan wax walba dadkii usoo xuli lahaa siday doonayaan bay kasoo saarayaan waxaasina waa waxa ka socda meesha marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xaaraanta maleegantay inuu xalaal eeg ugu eeg ummadda kasoo saaro laakiinse ilaahay soo saari maayo haddayna soomaalida rabta inay waddankoogu xalaal noqdo oo ay xoroobaan hadday taa u dadaali waayaan soo bixi mayso walaal waa gartay waxaad moodaa markii dhibaatadu badato arrimahan musuq maasuqa iyo warbaahintu soomaalida iyo caalamku aada uga hadlaan meeshii la rabay madaxda soomaalida ama guddiyada doorashada ay u xilsaareen inay ka jawaabaan waxaad moodaa in ajnebigu ama united nationka qaramada midoobey ha noqoto ama safiir safiir safiiro markaasi dalal ajnebiga inay inay ka jawaabayaan xaggee wax ka khaldan tahay dalku madaxdu miyey is indhatirayaan mise talaba gacanta uguma jirta ayaga waxa weeyaan way ugu jirtaa talada ugu jirtaan waxay doonayaan inay iyaku wixii u gaar ahaa samaystaan soo maad garan waa garta waayo markii lagu yidhi baarlamaankii meesha waad ka baxdeen ee dhowr qof la yidhi madal baad tihiin ayna cidna soo dooran aan mandate lahayn ay iyakay gacanta ugu jirtaa in waxoogaay mid walbana wixii gacanta ugu jiray wuxuu doonayaa ama ha ahaado xasan sheekh ama cabdigoligaas ha noqdo ama shariif xasan ha noqdo ama cabdikariim guuleed ha noqdo ama axmed madoobe ha noqdo mid walba wuxuu doonaya wixii uu doonaya inuu meeshaa ka soo baxo adigaana muftaaxii hays marka doonisidna waad furaysaa marka doonisidna waad xiraysaa markaa dan soomaaliyeed oo dadka danteeda ka shaqaynaya midkood ku riyoonaya ma jiro walaa runta marka laysku sheego waa garta hadda warqaddii u dambaysa oo ka soo baxday michael keaton oo uu ku sheegaya in shirmaanta uu ka dhici doono horey madaxda soomaalidu aysan u sheegin ama xataa warbaahintu aysan u ogeyn shir cusuba maanta inuu ka dhici doono magaalada muqdisho oo madaxda soomaalida iyo kuwa qaramada midoobey iyo hay-adaha caalamiga ay isugu imanayaan waxaa ka mid ah inuu leeyahay waa in lasoo dhammaystiraa doorashada inta sanadka cusub uusan bilaaban macquul ma tahay in maamul cusub iyo madaxweyne cusub lagu doorto wakhtigaa dhiman waxay doonayaan michael keating iyo kii ka horreeyey iyo kii ka horreeyey wax dan soomaaliyadoy wadaan ma jirto mid walba waxa weeyaan muddadu meesha joogayaa waa saddex sannadood saddexdaa sannadood wuxuu doonayaa inuu c v giisa ku qorto waxay waxaasaan sameeyey waxaase ama dan umadeed soomaaliyeed ahaa ama ayuuna ahaanin marka iyaga waxa weeyaan qawda maqashii waxna ha u qaban marka maalin dhaweyd ba midba ay soo wacay kuwaa ka mid ah oo odhanaya waxaanu doonaynaa hadhow inaanu samayno dib u heshiisiin dee waxaan ku yidhi horta alifbaadaadii soo barta marka hore intaydinaan dib u heshiisiin ka hadlin waayo waxaad maleegaysaan ayaa iyaga u baahanaysa in iyaga dib loo heshiiyo ummadda iska dhaafa marka michael keaton waxa weeyaan qawda maqashii waxna u qaban sanadii waxbaa u hadhay baan malaynaya mise laba sannadood baa u hadhay inuu yidhaaho dawlad baan soo saaray dawlad fadhiiday taasina noqon doontaa waxa weeyaan bal dad madax sheeganaya oo madal sheeganaya oo kolba la isugu yeeriya bal ka warran adugu inuu garaad una jirin iyo xamad ummad soomaaliyeed inayna jirin halkaasaad ka daranaysaa diin islaam iyo wax u dhowna aan ahayn wa waa gartay hadda madaxda sharaxanaad bay u tira badan yihin ilaa labaatameeye weeyo ra-iisul wasaarihii wakhtiu ka dhammaada ku jiro madaxweynuhu ku jiro ma kuu muuqdaan dad aad is leedahay waddanka way badbaadin karaan oo haddii ay jaanis u helaan doorashada soo socota aad is leedahay weji fiican iyo dariiq fiican bay soomaaliya ku duwi karaan walaal waxa weeye qof qurihii hataa hadduu wanaagsan yahay waxba ma xallini karo ma aanan arag weli dad soomaaliyeed oo madax doonaya oo ergaca oo isu wata oo barnaamij ku socda oo qorshe la yeeshay qorshihiina ummadda usoo bandhigaya maarag dhowr iyo labaatan dhowr iyo soddon baa mid walba meeshiisa u yidhi anaa madaxweyne noqonaya waxaan iyo waxaasaan samayn doonaa waa riwaayadii hore aynu u ogeyn inay tahay madhalays oo mar labaad laynagu soo celinayo waayo laakiinse bal dadkaasi hadday imika intii mucaarid oo dhan hadday meel isugu tegi lahaayeen oy barnaamij samayn lahaayeen ummadda hay ku qanciyaan oy musuq maasaaqa ka hor tegi lahaayeen ummadda oo dhan rayidka ah ayaa usoo hiloobi lahayd walaa laakiinse de waxaa laga yaabaa qof wanaagsan inuu ku jiro laakiinse soomaalida waxay odhan jirtay fal qurihi foorma fool ma dhaqdo walaa fal far qurihi fool ma dhaqdo marka hadduu mid soo baxo xataa niyad wanaagsan waxa uu qaban karaa yaraanaya waayo hareerahiisa waxa joogo dhan ayaa xaaraani ka buuxda walaa waa garta profesor waa mahadsanta haddaan dib ugu noqotan musuq maasuqa lacagaha la ysdhaafsaday iyo wararka qaarkood waxay sheegayaan dadka qaar lacag milyan gaaraysa ama half milyan inay uga baxday inay xubin sare ama xubin aqalka sare ama aqalka hoose ka noqdaan tanta laga leeyahay lacag intaa la eg inuu qofku ku bixiyo xildhibaan soomaaliya oo dalkaas hadda dhibaatadu weli ku jirto maxaa ka dambeeya kula tahay waxa weeye horta xoolaha la bixinayaa lagama yaabo inuu tahay mid loo soo dhididay oo qofkan bixinaya usoo shaqaysay inteedaba waxa weeyaan ama xoolihii umadulhayda laxaday afartii sannadoodee haynu soo dhaafnay amase dad ajnabihii lacag ay keeneen oy doonayaan waxyaabo barnaamijkii ku u gaara inay ku meel marsadaan ayay ka imanaysaa laakiinse ninka ku bixinaya boqol kun laba boqol oo kun saddex boqol oo kun ama konton kun oo iyo waxaa lamid a haddaad mushahaarada qadartid qofka baarlamaanka ku jira waxa weeyaan bishii waa saddex kun waayo sanadkii waa lix iyo soddon kun afar madkas ku darsi waa boqol iyo dhowr iyo toban kun waayo oo dollar marka wax looma dan laha waxaan laqaa mushaharada ma aha waxa meesha loo tegaya waxa weeyaan kolkaad meesha tegtid ra-iisul wasaareaan ridanaa midna waan dallacinanaa dowlad baan bedelanaa ayaa lacag lagu qaadanayaa lacagtaasina waxay laga yaabtaa inay afar laab shan laab noqoto laakiinse kuwa shanta boqole kun iyo wax lamida bixinayaa jagataa ka weyn ayuu hunguri ka hayaa ama wasiiro ra-iisul wasaare laga dhig ama wax kale laga dhig walaa waxaad ka arkaysaa meesha qof ilaahay abuuray oo meeshaa jooga oo madax raadinaya oo ummaddaa ka naxaya oo ummaddaa ka naxaya ma jiro walaas runta haddii laisku sheego ilaahay se faraj ha bixiyo waa gartay tan ugu dambaysa adoo mahadsan soomaaliya aad baa looga hadlaa faragelinta iyo saamaynta dalalka ajnabiga ay ku leeyihiin kuwa deriskaabaa la tilmaamaa qaramada midoobey iyo michael keaton hadda waad ka soo hadashay baryahan waxaa warbaahinta soomaalida aada ugu jirtay imaaraadku inay dan weyn soomaaliya hadda ka leeyihiin oo madaxda maamul goboleedyada u yeereen oo ra-iisul wasaaraha u yeereen oo aada warbaahinta uga sheekaynayso danta hadda imaaraadku inay arrimaha soomaaliya si gooniya usoo faragashata keenaysa maxay kula tahay waxa weeye run haddii laysku sheego dadka muslimkaa wehel baan moodi jirnay ee carabtaa weliba wax naxariisoy u hayaan soomaali ma jirto soomaalidu ha ogaato taasi ama imaaraadka ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaan kuwan madaxda sheeganaya markay u tagaan bay mid walba gacanqabad kaasha soo siinayaan oo lacag soo siinayaan laakiinse dhowr iyo labaatankaa sannadood waxay soomaali baylaxsaneed ee dadku balanbalay wax muslina ama caraba oo intay isxilqaameen u soo jeestay oo yidhi aabaheen gurmadan dadkan ha loo gurmado dib qaran ha loogu dhiso ha laysku dubarido ma jiro marka waxa weeyaan mid walba midu ku shaqaysto uu kolna u yeedho kolna eryado ayuu raadinayaa waxay imaaraadka meesha usoo gelayaan wax kale maaha waa intaas weeyaan walaa
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbccom dbcu xariijin soomaali